waxaa maalintii shalay waddanka maraykanka ka dhacay doorashooyin ah ay ku jireen guddoomiyayaal gobol oo indha gaara lagu hayay si weyna looga dhursugaya cidda ay guusha raaci doonto gobolka new jersey ee dimuqraadigu u badan yahay waxaa shacbigiisu mar labaad u doorteen guddoomiyaha gobol kristi kristi oo jamhuuri ah halka virginia oo taariikh ahaan lagu tiriyay inuu yahay gobol muxaafidihii ay u doorteen musharaxii xisbiga dimuqraadiga arrimahaas iyo qaar kale oo xiiso badan ayaa waryahaveeda sahre ciidlan nuur ay goodhoweyd ka waraysatay cabdiraxmaan yabarow oo ka tirsan v o a cabdiraxmaan waxaad moodaa in maraykanka doorashooyinkiisu ay sanad walba soo noqnoqdaan bal marka hore sharaxaad guud naga sii xilliga doorashada la qabto iyo waxay ku kala duwan yihiin waa runtaa zahray doorashooyinka maraykanku way soo noqnoqdaan waysay kala duwan yihiin tusaale ahaan haddaan soo qaadanno aqalka hoose ee koongareska maraykanka xildhibaanadooda oo ka kooban afar boqol iyo shan iyo soddon waxa ay doorasho u dareeraan labadii sanaba mar oo sanooyinkuna ay yihiin sanooyinka tirada isdheer leh sida labada kun labada kun iyo labada labada kun iyo afarta labada kun iyo sideedda iyo wixii la mid a intooda badanna xildhibaanadaasi waa ay soo noqdaan inta badan iyadoo qaar badan ay kuraastooda waayaan aqalka sanadka ee duqowda oo ay boqol xildhibaan ku jiraan labada sane kasta waxaa beretan u dareera saddex meeloodoo meel qiyaastii saddex iyo soddon ka mida ayaa labadii sane kastaba beretan gala senatarada doorashada madaxweynuhu waa afartii sanaba mar oo iyaguna tirada sanooyinka isleeg labada kun iyo sideedda labada kun iyo labaiyo tobanka tan iminka soo socota waxay dhacaysaa labada kun iyo lix iyo tobanka guddoomiyaasha gobollada iyagoo afartii sanaba mar bay galaan qaarba markii ay waagii hore bilaabeen afar sano markii laga jooga ayay haddana dib u galaan laakiin qaar ay ka mid yihiin kuwii shalito doorashooyinkooda ay dhaceen sida virginia iyo new jersey ayaa iyagu tirooyinka sanooyinka islaaleeg aan gelin ee sanooyinka tira isdheeriga sidii shal oo kale labada kun iyo saddex iyo tobanka iyagu gala waxaa iyaduna xusid mudan in doorashooyin gaar ah ay mar walba ay dhacaan oo ay garab socdaan kuwa la qabanayo oo matalan gobol kasta arrin ku taagan markaa oo ay doonayaan inay go'aan ka gaarhaan oo siyaasiyiintoodu ay isku mari waayeen ayaa dadka afti loogu soo dhigaa tusaale ahaan shalayto gobolka new jersey waxa ay u codeeyeen lacagta la siin karo qofka shaqaalaha saacaddiiba midda ay noqon karta ee ugu yar waxaana ay u codeeyeen in siddeed dollar iyo bar ay noqoto lacagta ugu yar ee qof maraykana oo jooga gobolka new jersey lagu shaqaalayn karo arrinkaas oo haatan ka hor ninka iminka ay labada jeer ay soo doorteen uu vita saaray oo uu diiday waata cabdiraxmaan waxaa muuqata in saxaafaddu ay maanta si aad u weyn oo ka badan wixii la filayay ay aada ugu hadal hayso doorashooyinkii xalay lasoo gebagabeeyey maxaa adiga ku xiise geliyey oo aad is leedahay xusida ayay mudan yihiin zahra waxaa xusida ugu weyn aan saari lahaa gobolka virginia oo isagu mar walba sanooyinkii lasoo dhaafee soddonka ahaa intii aan xasuustay ee waddankan aan joogay aan arkayay in markii la gaaro sanadka doorasho oo ah sanadka ku xiga kan madaxweynaha ay mar walba ay doortaan qof ka soo jeeda xisbi aan ahayn kan aqalka cad haysta tusaaleahaan haddii xisbiga jamhuuriga uu madaxweyne yahay oo aqalka cad uu joogo waxaa virginia ay gobornimo u dooranayay soddonkii sanena soo dhaafay qof ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga haddii dimuqraadi uu aqalka cad joogana dhinaca jamhuuriga u leexan jireen sida labada awoodood ay isku dheeli taraan maadaama virginia ay diisi aad ugu dhowdahay siyaasiin badanna ay degan yihiin arrinkaasaa dadka aad u soo jiitay maadaama aanay soddon sano ayna hore u dhicin oo maxaad u malaynaysaa virginia markaa inay sidaasi u samaysay dhowr arrimood baan isleeyahay ayaa ugu wacneed in virginia ay sidaasi ku kacdo oo sanadkan ay ka leexato waddadii ay haysay soddonkii sane ee u dambeeyey ee ahayd in mar walba ay gobarnar u doorato midka aqalka cad jooga xisbigiisa midaan ahayn sababta ugu horraysaan u tirinayana waxay tahay xiritaankii howlihii dowladda iyo isqaqabsigii bishiina soo dhaaftay ee sebtembar ka dhacay d c oo xisbiga jamhuuriga intooda badan dadka jooga virginia ay aadda dusha ka saareen oo markaan ay isleeyihiin maadaama ay dowladdii iyo howlaheedii oo dhan ay ragaaday kongareskii maraykanka oo ay u badnaayeen jamhuurigu ay xukumaanna oo aadda dusha laga saaray ayaa dad badan shalayto ay qalinka la raaceen inay dimuqraadiga u codeeyaan gobarnarka keliya mooyaane qaar badan oo kalena oo dimuqraadiya ay ku guulaysteen qodobkaasi waa mid qodobka labaad ee aan isleeyahay iyaduna meesha waa ku jira waxay tahay ninka ay soo xusheen xisbiga jamhuuriga ee gobolka virginia ay doonayeen inuu gobarnar ka noqdo kin cojonelli oo ah nin siyaasaddiisa muxaafidnimo ay aad ugu durugsan tahay dhinaca midig oo dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa laga tirada badan yahay ee sida latinoska isbaanishka ah ee kuwa madow iyo xataa haween badan oo awal muxaafid ahaa ay uga baxeen arrimo ku saabsan kasoo horjeedka u ka soo horjeedo howlihii u hiilin lahaa dumarka waa tahay ugu dambaynta cabdiraxmaan meeyarka amaba duqa magaalada new york si weyn bay saxaafaddu uga hadashay gaar ahaanna jaraa'idka sidoo kale iyadana waxaa la hadalhayay guddoomiyaha ama gofornarka gobolka new jersey oo shacabkiisu ay dimuqraadi u badan yihiin waa chris christie hase ahaatee isagoo jamhuuriya ay mar labaad gobolkaasi soo doorteen bal hadda kuwaasina maxaad iyagana ku faahfaahin lahayd zaaray hadalhaynta new york ay saxaafaddu la booday ma ahan wax aan caadi ahayn new york magaaladaasi waa magaalo ka duwan magaalooyinka maraykanka waa magaalo malaha tan ugu weyn ugu dad badana xagga dhaqaalaha meel sare kaga jirta waa magaalo ay ku yaalaan xarumaha shirkado badan oo ay ka mid yihiin kuwa caafimaadka oo ay ka mid yihiin kuwa isgaarsiinta filimada cagtaro badan baa ku nool magaalo aan habeenkii laga seexanin xaruntii qaramada midoobey ayaa ku taala lacag badan bay leeyihiin xarunta wall street ee laga hago dhaqaalaha iyo ganacsiga caalamka laga bartilmaamsado ayaa ku taalla marka magaalada new york gobollo badan oo maraykana ayaa ay ka magac weyn tahay oo guddoomiyaashada gobollada aan xataa aniguba xasuusan sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay hadalhaynteedu halkaasi ka soo jeedaa qodobka labaad ee aad loogu hadalhayo new york zahra waxay tahay iyada oo labaatankii sane u dambeeyey new york ay dooranaysay jamhuuri shalay ayay dooratay nin ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga oo noqday kii ugu horreeyey muddo labaatan sano ah haddaan u soo noqdo arrintii new jersey adiga weydiisay waxaan odhan karaa guul weyn bay u ahayd xisbiga jamhuuriga oo in badan lagu tirinaya in dimuqraadiyiintu ka soo hor jeedaan maadaama chris christy oo jamhuuri ah uu ku guulaystay laba jeer oo shalay ay ugu dambaysay in uu soo jiito dimuqraadiyiin badan oo madow iyo latinos iyo qaar badanba leh oo awal ka soo hor jeeday tiradooda ay aad u kordhisay guul bay u tahay xisbiga jamhuuriga waxaana dad badan oo siyaasadda maraykanka falanqeeya ay durba ay zahray ay leeyihiin waxaannu dhowraynaa halka chris christy uu ka galo doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka ee madaxweynenimada maraykanka oo dad badan ay odoorasayaan inuu musharax weyn uu ka noqon karo dhinaca jamhuuriga oo xataa laga yaabo inuu ku soo dhowaado amaba uu badiyo guusha aqalka cad
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan yebaro oo ka tirsan laanta af soomaaliga ee v o a oo waryahayaga saare ciidle uga warramaya doorashooyin xiise leh oo shalay ka dhacay qaar ka mid a gobollada dalkan maraykanka